منه استقينا بذرة الإحسان ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka tartanka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose barnaamijkan ayaan ugu talagalnay munaasabadda ciidul adxa waxaana ka qaybgelaya odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo uu horkacayo guddoomiyahooda sidoo kale barnaamijka waxaan ku bixin doonnaa hadiyado qaali ah oo ay sanadkan maalgelisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay isku qaybiyeen laba majmuuco majmuuco kastana hoggaan ayay leedahay iyaga ayaa is-sharixi doona sanadkan iyo tartankan waxyaabaha ay ka rajaynayaanna halkan ayay ku soo bandhigi doonaan muddada barnaamijka u socdo waxaa nagala qaybgelaya aqoon-yahan maxamed sheekh xasan oo guddiga ka socda su'aalahana waxa ay ka imaan doonaan dhinacyo kala duwan hadday tahay aqoon guud iyo mid diini intaba taariikhdana waa ay u badnaan doonaan muddada barnaamijkeenna uu socdo inshaa allah وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني barnaamijka ayaan toos uguda geli doonnaa majmuucada koowaad ayaan u yeerayaa magaceeda iyo hoggaankeeda iyaga ayaa halkan iska sheegi doona majmuucatu abubakar sidiiq ayaan u yeerayaa iyo hoggaankooda qofka ugu horeeya ee ka socda biidni illaahi alkariim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ugaas macruufaa tahay een waa lagu garanayaa abubakar ayaad ka socotaa hoggaankii odayaashana waa tahay bal magacaada dhegaystayaashana dhegaysanaya u sheeg بسم الله مقعق وإبراهيم محمد نور آدم ugaas ibraahim majmuucaday matalaysaa مجموعة أبو بكر الصديق sanadkan maxaa rajaynaysaa سند كان وحان رجينينا ترتن كإنا هقولي سنين ragga garbahaada fadhiya ee aad ka duulaysid ee aad ku tashanaysid carabka wax ma ku dhufa kartaa رجع أو قربه فردية أو نكدول هاي وحكمدة سلطان آدم تفو علمي وحكرو كمدة شيخ عبد الرحمن وحكمدة أدير كفر الديد وحكمدة سلطان سيد علي وحكمدة شيخ حسن بورو وحكمدة شيخ عبد الرحمن تدواسين معنا marka anu waa xaaladayna heer sare weeye waana dad reerreen iyo guul rajaynaya marka waxaad leedahay halkan waxaan rajaynayaa inaan guusha ka qaadan inaan guush ka qaadano oo weliba si fiican baan u rajaynayna hoogaho maaha waad mahadsan tahay in ugaas ibraahim majmuucada kale ayaan u yeerayaa cumar ibnulkhadaab iyo qofka ka socda ee hoggaanka u ah afhayeenkaada soo socda maxaad ka rajaynaysaa afhayeenka maadaama saaxiibka uu yahay hoogaho yar oday waayo dee ina yarna wey waa ka adkaan jiray inaa ka adkaada rajaynaya waxaa soo istaagay in uh, afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose magacaada ku bilow بسم الله الحمد لله عدو والصلاة والسلام على رسول الله مقعي السلطان محمد ميو أبو كر وانا كاد كسعدو مجموعة عمر بن الخطاب مركو وحنا هدا ماشي وجوقنا ترتن أقونيد ومحان كوش شجا أي نوقة بتاع عدا الفرقان مركو وحنا جعلها إن شاء الله دو إله كران لغو ترتن كاس ولا له هنا مجموعة محان كوش كسعد أبو بكر الصديق إن إن شاء الله هو حواي نول بو حج عليه كوش إن حقي سمرت لكن وحنا آدي آد رجينا إن حقينا كوش سمري دونت إن شاء الله marka waxaad leedahay amiirkaada in inaad wajahdid diyaarad u tahay oo aad libinta ka gaartid ديارة الله إن شاء الله إن اسكت عيادو الله كران لغو
jazaakum allahu khayran een barnaamijka ayaan gudageli doonaa insha allah een ah, labada majmuucaba in hoggaankooda in waa ay isku booteeyeen halkan wixii ka dhaca iyo su-aalaha sida looga jawaabo ayaan eegi doonaa natiijadana waan soo sheegi doonaa su-aal weliba een jawaabteeda waxa ay yeelan doontaa muddo hal daqiiqo ah hal daqiiqo kadib majmuucadii garan weydo su-aasha waxay u dhaadhacaysaa majmuucada kale ka faa'iidaysigana waqti ma lahan muddada barnaamijku uu socdo su-aasha majmuucadii qalada sida looga bartay barnaamijka oo lagu yaqaanay waxaa ku ciidi doona amaba ku qaylin doona waraabe haddaan bedelayn haddii kale odayaasha ayay noo taala insha allah laakiin sidii looga bartay ayaan ku wadi doonaa insha allah Een, su-aal welibana laba darajo ayaa lagu saxayaa su-aasha ka faa'iidaysiga u dhacdana waa hal darajo waxaan u yeerayaa in ah, majmuucooyinka halkan ku tartamaya abubakar sidiiq iyo cumar ibnulkhadaab si ay nambarada kala horeynta su-aalaha ay u qaataan labada qof ee ugu horeeya ayaan u yeerayaa a e b ayayna noqon doonaan maxamed mayow ayaa soo istaagay oo maxamed mayow in ah, laba nambar baad kala qaadateen maxaad heshay lambarka b ayaan helay nambarka b magacaada magacaygu waa aadan tifo cilmi waxaana qaadanay nambarka e e oo ka socda majmuucatu majmuucatu abubakr sidiiq waad mahadsan tihiin sidaas waxaan filayaa in majmuucatu abubakar sidiiq su-aasha ugu horeysa ee e in iyaga lagu bilaabi doono su-aasha koowaad ee barnaamijkana waxa ay u dhacaysaa sheeg imise sano ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dacwada ka waday maka sheeg imise sano ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dacwada ka waday maka mar saddexaad ayaan ku celinayaa sheeg imise sano ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dacwada ka waday maka إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني majmuucada abubakar sidiiq mid ka mid a odayaasheeda dhaqanka ayaa soo istaagay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma magacaada magacayga waa nabadoon xasan boorow maxamed nabadoon xasan boorow maxamed halkee ka socotaa waxaan ka socdaa majmuucada abubakar sadiiq su-aasha ugu horeysa dhankiina ayay soo aaday nasiibkiinana waad ku hesheen jawaabta ayaa lagaa doonayaa jawaabtu waxa weeye nabigu inuu ku intuu muddo oo sano oo waday dacwada maka ka waday waa saddex iyo toban sano waad hubtaa waa huba jawaabta haddii ay tahay mid sax ah oo ah tii la doonayey iyo in kale guddiga ayaan dhankiisa siinayaa oo maxamed sheekh xasan uu ka socdo maxmed بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آه، سؤاشي كوباد آه، نصيب ويا لتمجمع هذا أبو بكر الصديق أو أهيد شاك إمي سسنة أيو النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوة وكوذي مقالة مكة جوابت أي بحيان مجمع هذا أبو بكر الصديق أو أهيد وحي سدحي طبن سنة أيو كوذي دعوة وجواب صح waayahay su-aasha labaad ayaan u dhaadhici doonaa biidni illaahi alkariim ee majmuucada xigta cumar maxamed mayow hogaanka uu yahay afhayaanka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose su-aashuna waxa ay tahay sheeg imise sano ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dacwada ka waday madiina sheeg imise sano ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dacwada ka waday madiina إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waxaan filayaa in majmuucada cumar ay su-aashaasi ka jawaabi doonaan waxaana u soo istaagay een, maxamed mayow een, su-aashii labaad baa dhankiina ku soo aaday intaanan jawaabta een, ah, ku siin haddii aad ka jawaabtid iyo haddii kaleba wax yar aan kula kaftamo barnaamijka een, waxaa looga bartay waraabo ayaa ku ciya qofkii su-aasha garan waaya sidee u aragtaan marka hore Ee, kolay haddii aan aqoonteen markaas gaabis ee noqoto inuu waraabaha nagu ceeyo diyaaraan u nahay in la bedelay iyo in sidiisa lagu sii wado maxaad rajaynaysaa maya in la wada leh maadaama waxaa waaye ay tartan nin walba macnaha maxay hardan uu jiro waaya waad mahadsan tahay marka jawaabta dhankiina Ee, bismillah markaan isku dayo anigoo ka socdo majmuucada cumar bin khataab jawaabta markaa layga weydiiyey oo ah rasuulkeena maxamed sala allahu calayhi wasalam dacwada meemisi sano ayuu ka waday magaalada madiino markaan isku dayo su-aasha jawaabteeda waa muddo toban sano ah waayahay su-aasha labaad waxay ahayd sheeg imise sana ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dacwada ka waday madiina jawaabta ay ka bixiyeen haddii ay tahay mid saxan iyo in kaleba waxaan hordhigayaa camashe su-aasha labaad oo la weydiiyey majmuuc cumar bnu alkhadaab oo ahayd sheeg imise sana ayuu nebigu sal allahu alayh waalihi wasalam uu dacwada ka waday magaalada madiina waxay ku jawaabeen waxay ahayd muddo toban sano ah iyadana waa mid sax ah iyadana waa mid saxan sidii loogu talagalay iyo sidii ay ahayd ayay kaga jawaabeen sidaasi waxaa lagu marayaa min hal su'aal laba darajo iyo laba darajana halkan ayaa laga qaatay laakiin soomaalidu waxa ay tidhaahdaa faanoo leh fara kama qodna su-aaluhu aad bay u badan yihiin waana ay kala duwan yihiin kuwo adag kuwo fudud iyo kuwo dhexeba waa ay isugu jiraan odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose ee halkan ku tartamaya ma ahan markii ugu horeysay ee tartan nuucan oo kale ah loo waxaan xasuustaa hadda ka hor tartan caynkan oo kale ah in odayaasha loo qabtay iyagoo laba majmuuco ahaa xilligaasi waxaana ay kala ahaayeen majmuuco magaceedu uu ahaa sacad bin mucaad iyo majmuuco magaceedu uu ahaa sacad bin cubaadah barnaamijkaasi oo idaacadda alfurqaan ka baxay ciidul adxa munaasabad ahayd sidaan rajaynayo waxa uu ku soo dhammaaday barbardhac xilligaasina waxaa aad isugu booteeyey oo halkan wacdaro ku soo dhigay nabadoon cilmi iyo kufri diid labadoodana maanta ilaahay amarkiisa laba majmuuc ay ku kala jiraan mar kale iyo bootadooda waan arki doonaa barbardhac ayay sanadkii hore galeen ee tartanka nuucan oo kale ah loo qabtay maantana waxyaabaha ay rajaynayaan waan arki doonaa biidni illaahi alkariim su-aasha saddexaad ayaan u gudbi doonaa waxaana ay hortaalaa majmuucada abuubakar usidiiq dhagihiina fura dareenkiinana amaahiya su-aashana si aayar ah oo degan u dhegaysta su-aashu waxa ay tahay imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bani aadamku mar kale ayaan ku celinayaa imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bani aadamku mar saddexaad ayaan ku celinayaa imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bani aadamku muddo hal daqiiqa ayaad haysataan nasiibkiina hal daqiiqa kadib su-aashu waa idinka dhacaysaa jawaabtuna waxa ay u dhaadhici doontaa dhanka kale oo ka faa'iidaysi ayay noqon doontaa التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني وأي تشانيان مدح أي إسكول الجيران سؤاش أيا للرهرقيا يا أسو كعيا ويان سكنadu waa idinku sii socdaan majmuucada abubakar usidiiq su-aasha saddexaad haddaan idinku celiyo imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bani aadamku bal male tiri karaa in maxamed shiikho wejiga lafaha odayaasha haddii isku dayaan waxa la arki kara miya
wallaahi waa waa su-aal adag laakiin waa su-aal caafimaad horta Ee, gacmahan wax lagu tirin karo hadda ma aha Waa wax un mijhar i lagu ogaan karo marka waa su-aal caafimaad oo waxaas leh odayaasha dee waa ay aragna waa yihiin wax badan way soo joogeene rubama inay maqleen waa suuragal iyadoo laga hadlaya marka caafimaad ahaan waa loo ogaan karaa laakiin faraha laguma xisaabin karo waqtigu waa sii socdaa toban sekin ayaa hartay su-aasha ayaan idinka sugaynaa jawaabtiina hal qof soo dirsada waa idinku celinayaa ugaas ibraahim su-aashu waxay tahay imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bani aadamku imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bani aadamku jawaabta maha iyada xataa jawaab ee mogta nisful jawaab ayaa la yidhahdaa yaa soo istaagay asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Een, ugaas ibraahim xoogaa een, su-aasha waxaad moodaa in xoogaa ay idinku yara adkaatay madaxan aad isla gasheen wax wejiga tiriya muku jira waa tirinay afar waan marayna ilaa hadda
afar lafood waa gartay Marka- wejigu waa hal weji Waa gar- lafa laga rabo afar intaa tirinay waayahay waayahay aad baad mahadsantaa ugaas ibraahim marka ay wejiga lafahooda tiriyeen majmuucatu abubakar sidiiq waxa ay yidhaahdeen wejiga afar lafood ayuu leeyahay Een, waxaan siinayaa maxamed sheekh maxamed sheekh jawaabtu in ay bixiyaan ka waran majmuucatu abubakar sidiiq waxay yidhaahdeen weji waxa uu ka kooban yahay afar lafood hay بسم الله آه، سؤاشا سدحات oo ay nasiib u yeelatay majmuucada Abubakar Sidiiq oo iyaga su'aashoodii labaad ahayd waxay u dhaceysay sida tan imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bini'aadamka Ee, su'aasha jawaabtay ka bixiyeen waxay ahayd afar lafood ayay dhaheen waa jawaab sax aan ahayn
waayahay jawaabtu ka faa'iidaysi ma lahan isku daya asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waas ibraahim waa u hadlay wuxuu yidhi waan soo tirinay afar lafood waan dhaafi weynay wejiga aye dhankiina ma isku daydeen annaga markaan isku dayno waxaan keenaynaa ilaa soddon iyo shan soddon iyo labo oo ilkaha ka kooban garka hoose Right.
qaybta koroo madaxa iyo qaybtan kale oo fara meeqay noqotay dhammaantood soddon iyo shan soddon iyo shan ayay yidhaahdeen waa hagaag kow iyo soddon ayay afartii ku dareen majmuucatu cumar soddon iyo shan ayay yidhaahdeen su-aashii ahayd imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bini aadamku jawaabta guddiga ayay u dhacaysaa haddii sax tahay iyo in kaleba dadkuna waa ay ka faa'iidaysan doonaan eena dhegaysanaya ee nagala socda xarumaha idaacadda alfurqaan ee wilaayaadka islaamiga ah iyo kuwa dalka dibaddiisaba naga dhegaysanaya ee internetka nagala socda maxamed sheekh xasan ayaan siinayaa su-aasha ka faa'iidaysiga kamay faa'iidaysan majmuucada cumar bn khadaab
maxamedow in su-aashaan in oo tii labaad in majmuucada abubakar sadiiq ahayd waa lala raftay waa ay dadaaleen n waraabihii waa uu ku yeeray oo jawaabtu waa ay garan waayeen Eh, bismillaah horta su-aasha marka hore majmuucada abubakara lahayd wayna soo harar martay saan sheegnay tii labaadna way u ahayd haa tii labaadna way u ahayd oo si guudna waa su-aasha saddexaad ee barnaamijka waxaa ka faa'iidaysaaan loogu bandhigay majmuucada cumar bn khadaab Eh, iyagana waxay sheegeen soddon iyo shan marka hore horta caafimaadka markii laga hadlayo eh, lafaha waxay u yaqaanaan waa gooni Eh, ilkaha sida sax waa lafo ilkaha sharcigaabaa noo sheegay laakiin markii caafimaad aan laga hadlayo b- maxaa la isdilaax waxaa jira caafimaad marka t- hadda su-aashana say u socoto waa dhankaas wejiga bini aadamka lafihiisna haddii taataabashadii laguma xisaabin karana oo maxaa la yidhahdaa lafo gudaha jira kuwo la mooda inay is- ishaystaan oo waxaa jira kala baxsan marka waa wax lagu ogaan karo waa on microscope ama mijhar Eh, marka su-aasha midda saxda haddaan sheegno wejiga bini aadamka wuxuu ka kooban yahay afar iyo toban lafood mar kale ugu celi wejiga bini aadamka wuxuu ka kooban yahay afar iyo toban lafood aad baad umahadsan tahay maxamed sheekh su-aashii saddexaad ayaan halkaa kaga gudbaynaa barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa ee munaasabadda ciidul adxa tartanka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo laba majmuuco ah marar badan waa la kulansiiyey markaan waa markii saddexaad odayaal ayaa ii muuqda oo aan sugayo oo halkan iyaguna wacdaro ka dhigi doona biidni illaahi alkariim su-aashaasi mid ka agdhow ayaan gudaha u gelayaa waana tii afaraad waxaana ay hortaalaa majmuucada cumar su-aashu waxa ay tahay sheeg waa imisa lafaha adimaha hoose mar kale ayaan ku celinayaa sheeg waa imisa lafaha adimaha hoose filayaa inay garteen oo ay ka jawaabi doonaan inta ay gaarsiiyaanna waan arki doonnaa oo waan u joognaa insha allah hal daqiiqa baad haysatiin إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني maxamedow in iyaguna waxaad moodaa halka daqiiqa aan ka faa'iidaysanno inay madax iskula jiraan oo tii oo kale inay yara adag tahay su-aasha maxay kula tahay bal waa arkaynaa say u keenaan kolley adimahaaba waaweyn oo wejigii yaraaba intii la arka laga keenay adimahu ka waaweyn hadde waa arkaynaa waxay ka tiriyaan dad badanaa laga yaabaa adimaha inay xoogaa macna ahaan garan karin een, si hoose een, iyaga haddana maqli maayaan maxaad ugu sheegi kartaa bal sharaxaad kooban ka sii intay noo soo socdaan adimaha horta waa afarta adimood waa lugaha iyo gacmaha hadda laakiin su-aasha waxay ku kooban tahay adimaha hoosaa la yidhi waayahay yaa soo istaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam watullahi wabarakaatu anigoo cilmi xuseen ayaan soo istaagay Een, cilmi xuseen een, warqadda waa yara fiirinaysaa waa fiirinaya maan oo ku biirinaya indhaha Waaya, waa kaa qarsaday laakiin haye Een, ah, cilmiyow een, sitaan si gaar kula kaftamo Ah.
tartan een, la qabtay oo kan oo kale ahaa een, laba majmuucaad ku kala jirteen adiga iyo kufridiid xilligaas aad baad isugu bootayseen Een, ah, tartankii toban su-aal buu ahaa barbardhac ayuu ku dhammaaday sidaan xilligaasi aan dhagaysanayay oo aan la socday bootadii matiibay ku taagan tahay maalintaa waxaa dhigaysa bal su-aal kale ku dara idaacadda alfurqaan marka waqtii waa- buu u dhacay een, ah, laguma dari kara ayaa lagu yiri sanadkaa maxaa rajaynaysaa iyo horta meeshaan sanadkii hore gee jiray aan geyna haddii alla idinku fudiid waa ma booto maaha booto ma ah bootaynaayo waa- kuna sheega Ah, ma- sa- ninkaan sanad legda jiray waa legda haddana tartanka kii ka horeyn waxaad leedahay ah, waxaad odhanaysa booto ma aha ah booto ma aha aye jawaabta haddaan isku dayo soddon iyo afar waayo lafaha adimaha hoose waa soddon iyo afar Ah.
waad maasan tahay nabadoon cilmi xuseen oo mar kale booteeyey waxa uu yidhi lafaha adimaha hoose waa soddon iyo afar hadday tahay jawaabta middii la rabay oo la doonayey iyo haddii aysan ahaynba waxaan u gudbinayaa maxamed sheekh xasan aqoonyahankeena oo guddiga ka socda iminkana su-aasha dhagaysanayay een majmuucada in cumar jawaabta ay bixiyeen Eh, bismillaah cumar bn alkhadaab horta way dadaaleen su-aashii oo guud ahaan su-aashii afraad barnaamijka ahayd oo iyagana su-aashoodii labaad ahayd oo u dhacaysayna sheeg imise ayay ka kooban yihiin- imise lafood ayay ka kooban yihiin adimaha hoose Eh, waxay dhaheen soddon iyo afar lafood dabcan waa dadaaleen laakiin su-aasha ma aha mid sax jawaabta ma- ay ka bixiyeen ma aha mid sax
waayahay mid saxa ma ahan baa la yidhi waraabihiina waa ay maqleen dhanka kale ayay u dhacaysaa jawaabta laga doonayo oo aanan wakhti lahayn ka faa'iidaysi ahaan waa majmuucada abubakar sidiiq walaal baa u soo kacay oo nabadoonnada majmuucadaasi ka mid ah magacaada magacayga waa nabadoon xasan borow nabadoon xasan borow een ah, jawaabta jawaabta waxa weeye haddaan isku dayno waa toban iyo lix toban iyo lix waayahay dimaa hoose toban iyo lix baa la yidhi jawaabta ay bixiyeen haddii ay tahay sax iyo haddii kaleba guddiga bismillaah eh, waxaad moodaa su-aashii hore labada majmuuco tiradii la rabay labada dhinacay ka kalmareen laakiin hadda hal dhinacay ka soo mareen sida muuqato horta aan ku hormaray jawaabta ay ka bixiyeen ka faa'iidaysi ahaan waa mid khalad ah
adimaha si guud in sidaan u- hore u sheegnayba qaybta hoose unbaa laga doonaya hadda soo ma?
qaybta hoosaa laga doonayay waa gartay marka waxay ka kooban tahay waa lixdan iyo laba lafood waa gartay waa lixdan iyo labo lafood dabcan midaa kalbar soo dhoweysay kalbar sheegtay tii ugu dhoweyd Waaya, tii kalena wayba ka sii yaraysa marka labadaba dhinacay ka mareen waaya labada dhinacba waa ay dadaaleen juhdi badanna waa ay bixiyeen laakiin waa ay gara waayeen tartanka ayaan weli ku guda jirnaa ee, munaasabadda ciidul adxa wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose ayaa taabagelinaysa barnaamijkan hadiyado qaari ah oo odayaashu ay ku farxaanna halkan waa ay ka bixi doontaa su-aasha shanaad ayaan gudaha u geli doonaa waxaana ay hortaalaa majmuucada cumar dhankii caafimaadka xoogaa aan ka yara nasanno lafihii la tirinayeyna xoogaa aan ka yara nasanno dhanka taariikhda ayaan aadnay oo weliba dalkeena ah waana su-aashii shanaad goorma ayuu u dhacay dagaalkii la magac baxay jidbaale ee u dhexeeyey ciidankii muslimiinta ee daraawiishta iyo ciidankii gaalada ingiriiska ee gumaystayaasha ahaa goorma ayuu u dhacay dagaalkii la magac baxay jidbaale ee u dhexeeyey ciidankii muslimiinta ee daraawiishta iyo ciidankii gaalada ingiriiska ah ee gumaystayaasha ahaa xilliga uu dhacay ayaa la iska doonayaa majmuucada abubakar sidiiq ayay hortaalaa iyo jawaabtooda magacaada magacayga waa nabadoon xasan borow abdoon xasan jawaabta dhankiina abubakar sidiiq haye jawaabta waxaa waaye een, dagaalkii la magabaxay jidbaale oo daraawiishta muslimiinta iyo ingiriiska isla galeen waa kun sagaal boqol iyo afartii kun sagaal boqol iyo afartii waayahay haddii ay sax tahay haddii kale guddiga alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wacala aalihi wasaxbihi waman waalaa wabacdu su-aasha hadda la galay waa su-aal taariikh ah oo dabcan taariikhdii waddankanaga ah haddee waxaana baraarujin mudan hadda dadka tartamayo waa dadka loo yaqaano ahluxalli waalcaqdi qeyb ka mid ah ahluxalli waalcaqdi waa culimadii umarada odayaashan umaraday ka mid yihiin oo waxa hogaankii dhaqanka ee bulshada dhan ay hoos tegaysay dee taariikhdan dabcan toosay u taabanaysaa marka saa darteed waxaan isleeyahay way uga duwan tahay su-aashii caafimaadka ahayd way uga duwan tahay waxaad ka dareemaysaa sidii loo soo haa say usoo ordeen marka su-aashii hadda la weydiiyey majmuucada abubakar sidiiq oo ahayd goormuu dhacay dagaalkii la magac baxay jidbaale ee u dhexeeyey daraawiish oo dabcan muslimiinta soomaaliyeed matalaysay iyo ingiriiska oo nasaarada galbeedka matalayay su-aasha jawaabtay ka bixiyeen oo ah kun sagaal boqol iyo afartii ayuu dhacay waa jawaab sax ah waayahay aad bay u mahadsan yihiin majmuucada abubakar sidiiq su-aashii shanaad waa ay ka jawaabeen weliba jawaab sax ah oo tii la doonayay ah majmuucada kale ee cumar iyo su-aashooda ayaan gudageli doonaa waana tii lixaad su-aashaanna waa taariikh daraawiish waan ka soo hadalnay markaana su-aashan waxay qusaysaa jihaadka soomaaliya iminka ka socda ee isla taariikhda gelaya sidii daraawiishtana looga sheekeyn doono biidni illahi alkariim su-aashu waxay tahay majmuucada hortaala goorma ayuu dhacay dagaalkii coos weyne mar kale ayaan ku celinayaa goorma ayuu dhacay dagaalkii coos weyne wilaayada islaamiga ah galgaduud kaas oo saaxada wax badan ka bedelay sida aad la socotaanba jawaabta ayaa laydinka doonayaa majmuucada cumar muddo hal daqiiq ayaad haysataan إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني odayaashu waxaad dareemaysaa inay usoo kala fakanayaan su-aasha jawaabteeda cows weyne in badan waa la hayaa sidaan filayo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah nabadoona soo dhowow magacaada cusmaan cumar yarow barakaad nabadoon macalin geedow waayahay soo dhowow in horta sanadkaa miyaa kugu horeey tartanka ها سفيان wilaayada shabeellaha hoose odayaashiida سفيان Een, ah, majmuucadaada u tartamaysaa in jawaabta in coos weyn ayaa la idinka fadhiyaa inaad ka jawaabtaan labada dhinacnood ku sheegi kartaa miilaadii iyo hijriba taa doonto midii ay dhacday ayaa lagaa doonaya إن شاء الله إن سؤال جوابتي إذا ما كان إسكو دايو دقال كاس عسو إنه وحو داعي كون أفر بغول أفرتن إيشان بشي لبات ee hijriga هجري إن شاء الله waayahay bisha labaad ee hijriga kun afar boqol afartan iyo shantii ayuu dhacay ayuu leeyahay walaalkaa ka socday majmuucada cumar ibnulkhadaab haddii ay tahay jawaabtu mid sax ah oo tii la doonaya ah iyo in kaleba guddiga su-aashii guud ahaan su-aasha lixaad ahayd majmuucad cumar bin khadaabna su-aashii saddexaad u ahayd waa su-aal taariikha oo tii hore la mid ah oona ku saabsan geyigeena soomaaliya Eh, waxayna u dhacaysay goorma ayuu dhacay dagaalkii coosweyne ee taariikhda gale ee dabcan la wada yaqaano waxaynu ku jawaabeen kun afar boqol afartan iyo shantii bishii safar jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah
jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waana ay takbiirsadeen majmuucada cumar ibnu khadaab laakiin faanowla fara kama qodno su-aaluhu aad bay u badan yihiin malaha afartan way ku dhow yihiin su-aasha toddobaad ayaan u dhadhacayaa waxa ay su-aashu hortaalaa majmuucada abubakar u sidiiq waxaana ay noqonaysaa sheeg sariyadii ugu horeysay ee uu rasuulku diray sax aan ku celiyey mar kale sheeg sariyadii ugu horeysay ee uu rasuulka diray saxaabigii hogaaminayay mar kale ayaan ku celinayaa sheeg saxaabiga hogaaminayay sariyadii ugu horeysay ee uu rasuulku diray muddo hal daqiiqa ah ayayna haystaan إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني walaal wejigiisu cusub yahay marka loo eego dadka soo istaagay ee majmuucada ka socda abubakar sidiiq ayaa iga hor muuqda magacaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي كواد ومعلم عبد الرحمن عبد الله عمر نظام مجموعة أبو بكر الصديق أن كسعدها waa yahay jawaabtaa lagaa doonaya إن شاء الله جوابت أن بحد دون دي إله يرادا إله وحوها فجن كري إن شاء الله تعالى سحابي أقوه ريي والنبي عليه الصلاة والسلام سريد سريد أقوه ريي أدري عبد الله بن جحش waa yahay haddii ay sax tahay iyo haddii kale guddiga بسم الله آه، مجموعة أبو بكر الصديق سؤال ذي أفرات أو أيضا أهيد سؤال سيرة أو أهيد شاك سريدي ugu horeysay nabigu sal allahu alayh waalihi wasalam uu diray saxaabigii hogaaminayay magicii jawaabta ay baxsheen oo ahayd cabdullahi ibnu jaxsh waa jawaab sax aan ahayn
waa hagaag waa jawaab aan sax ahayn waraabihiina waa uu qayliyey dhanka kale iyo jawaabta ayaa laga sugayaa wax ka faa'iidaysiguna wakti ma lahan magay waa maxamed shuuw cabdi majmuucada waxaan ka socdaa majmuucada oo umar ibnu khadaab su-aasha haddaan guda galo oo jawaabteedii Een, sarreeyadii ugu horreysay nabiga sala allahu aleyhi wasalam uu diray wuxuu ahaa hamza ibnu mudalib waxaan u gudbinayaa guddiga iyo jawaabta ay bixiyeen maxamed sheekh soo dhow بسم الله سؤاشي أفراد آه، مجموعة أبو بكر الصديق لويديي وسيقول سؤاش تضواد البرنامج كأهيت آه، مجموعة أبو بكر صاهر يرمرتي كفايدي سان لويدي مجموعة عمر بن الخطاب أو أهيت شاك سريد وقوريسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودري صحابي هو قاميني جوابتي أكب حيان مجموعة عمر بن الخطاب والجواب صح أه أو حمزة بن عبد المطلب
su-aashan waxa ay hor taalaa majmuucada cumar waana su-aashii sideedaad ee dhankooda ku soo aaday tii hore ayay ka daba dhowdahay sheeg sariyadii uu rasuulku diyaariyey maalmihii ay soo dhoweed geeridiisa saxaabiga hogaaminayey ee u baaqatay geerida nebiga sala allahu calayhi wasalam mar labaad ayaan ku celinayaa waa su-aasha sideedaad sheeg sariyadii uu rasuulku diyaariyey maalmihii ay soo dhoweed geeridiisa saxaabiga hogaaminayey ee u baaqatay geerida nebiga muddo hal daqiiqa ayaad haysataan iyo jawaabta ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag majmuucada cumar waxaad dareemi kartaa in hal daqiiqo ka horba ay soo kaceen jawaabtoodana waan eegi doonaa su-aashii sideedaad iyo qofka iyagu uga jawaabi doona magacaada بسم الله مقعي وسلطان عبد الديق آدم علي يري إن وحن كسعدا مجموعة عمر بن الخطاب إن سؤاشا أن ويديسين وأه شاق وقتي قريد النبي صلى الله عليه- صلى الله عليه وسلم saxaabigii ciidankii u baaqday ee saxaabigii hogaaminahayay saxaabigaasu haddaan jawaabtiisa bixiyay waxa weeyaan usaama binu zayd waayahay in aan kula kaftamo in tartanka kow ma joogo su-aasha sideedaad unbaa la marayaa xalqada koowaada laga yaabaa inay labaatan su-aal noqoto xoogaa waa firfircoon tihiin maxaa u sababa maasha allah horta waa firfircoonnahay oo dee waxaa nahay odayaal horta lagu diray guddoomiyahoodii marka guddoomiyahaygii baa naga soo horjeeda saa daraaddeed marka iska tiirin badan baa nagu jirto oo wali halli baa arkaysa say ku gudlatana mataqaan say ku diidana mataqaan laakiin afayeenka afayeenka dhankiina idinkana waa runta afhayeenku waa dhankeena laakiin hadda afhayeenka laftiisu amiirkiisi weeye ninku la- la la dagaalamayo marka amiirkii mar walba uu xaggiisa fiiriyo xoogaa waa isgaabinaya haddaad santahay suldaane jazaaka allahu khayran weli barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waxaan siinayaa maxamed sheekh een, maxamedow een, jawaabta ay bixiyeen بسم الله su-aashii sideedaad oo la weydiiyey majmucada cumar bin alkhadaab oo u dhacaysay sheeg saxaabigii hogaaminayay sariyadii ugu dambeysay nebiga geeridiisa wax yar ka hor uu diray una baaqday markuu maqlay xanuunkii nebiga sal allahu alayh waalihi wasalam waxayna ku jawaabeen wuxuu ahaa saxaabiga usaamat bnu zayd waa jawaab sax ah waa hagaag su-aashaana waxay hortaalaa majmuucada abubakar sidiiq waa su-aashii sagaalaad ee barnaamijka dhanka taariikhda ayaan weli ku guda jirnaa waxaana filayaa in badan in su-aaluhu ay kala duwanaan doonaan su-aashii sagaalaadna ee dhanka majmuucada abubakar sidiiq hortaala waxay tahay sheeg magaca qoraaga buugga taariikhdii hore ee muqdisho iyo haatan mar kale ayaan ku celinayaa sheeg magaca qoraaga buugga la magac baxay taariikhdii hore ee muqdisho iyo haatan muddo hal daqiiqa baad haysataan waqtigu waa uu socdaa التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني
majmuucada abubakar sidiiq waa loo soo istaagay su-aashaasi iyo dhankooda asalaamu calaykum calaykum salam waraxmatullahi barakaatu adoona soo dhowo magacaada aadan tifo cilmi aadan in su-aashii in ah, hal daqiiqo in waxyar baa ka harsan isku daya jawaabtiina jawaab ma hayno annaga
waa hagaag waa jawaab aan sax ahayn waraabihiina waa uu qayliyey nisful jawaab waaye ma hayno su-aasha jawaabteeda kafaa'iidaysiga dhanka majmuucada cumar ayay u dhacaysaa kafaa'iidaysiguna sidaan sheegnay wax waqti ma lahan nabadoon cilmi xuseen ayaa soo socda haddii aan isku dayo suaa- jawaabta su-aasha walaalaha soo agmartay doctor cabdulaahi la dhihi jiray ninkaas doctor cabdulaahi waayahay waad mahadsan tahay cilmi xuseen si dhiiranaan ayuu u galay jawaabta haddii ay sax tahay haddii kale maxamed sheekh بسم الله سؤاشي شناد ee majmuucada abubakar sidiiq oo si guud su-aasha sagaalaad ee barnaamijka ah oo ay dhaheen ma hayno kadibna u gudubtay ka faa'iidaysayaan majmuucada cumar bnu alkhadaab jawaabta ay bixiyeen waxay dhaheen waa doctor cabdulaahi waa jawaab sax ah ma aha
waa hagaag jawaab saxa maahan waxay u dhaadhacaysaa guddiga iyo jawaabta saxda ah ee laga doonayo su-aashaasi sagaalaad kul noqo mar kale maxamedow jawaabta Ee, magaca qoraaga waa aw jaamac cumar ciise jaamac cumar ciise waan filayaa in in badan odayaashu ay magacaa garteen oo ay qorteen labada dhinacna waa ay soo hareer martay su-aasha toobanaad ayaan u dhaadhici doonaa oo hortaala majmuucada cumar su-aashu waxay tahay sheeg qoraaga kitaabka ajnixatul makri halaatha sheeg qoraaga kitaabka magiciisu uu yahay ajnixatul makri halaatha waan filayaa inay garteen ayna ka jawaabi doonaan muddada halka daqiiqa ay haystaanna ay ku soo kici doonaan insha allah التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني nabadoon baad isku istaagay asalaamu calaykum waa soo yar daahdeen
su-aasha jawaabta isku dayno adiga lagu soo biimay magacaada kitaabka magiisa markaan isku dayo walow magaca oo maskaxda ku wareegsanaha isku daya insha allah sheekh maxamed bin cabdilwahaab guddiga ayaan siinayaa dii ay tahay mid saxan iyo mid kale su-aashii shanaad ee majmuucada cumar bnu alkhadaab ku aadaysay oo ahaydna su-aashii tobnaad ee barnaamijka ahaydna sheeg ninka alifay kitaabka la yidhaahdo ajnixat lmakri halaaa jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd sheekh maxamed bin cabdilwahaab shaykhulislaam jawaab saxa ma aha
waayahay jawaab sax ma ahan baa la yidhi tii la doonayana maaha majmuucada abubakar usidiiq oo dhanka kafaa'idaysiga uu aad ugu yaryahay markan way usoo dhaadhacday dhankooda haddii ay ka faa'idaysanayaan isku daya insha allah magaci waa cabdiraxmaan abdulcumar la yidhahdaa nabdoon haddaa isku dayay su-aashaas insha allahu tacaala walaalihii waa isku dayeen balle waa way ku dhaceene waxaan isleeyahay waa ibnu taymiya waa insha allahu tacaala sheekhan rajiinana isagaa ta'liifay waa arki doonaa jawaabta dhankaas soo hareer martay majmuucada abubakar sidiiq hortaala iyaguna jawaabta ay bixiyaan haddii su-aashii la weydiiyey cumar bnu alkhadaab soo hareer martay ka faa'iidaysayaana loogu bandhigay abubakar sidiiq jawaabta ay ka bixiyeen oo ay dhaheen mualifka kitaabka ajnaxat lmakri halaaa waa shaykh alislaam ibnu taymiya waa jawaab sax aan ahayn
waa jawaab aan sax ahayn waraabihiina maanta aad buu u qaylinayaa u ciyayaa dhinacyada kala duwan buu ku dhacayaa dhanka jawaabta haddaan eegno guddiga iyo jawaabta saxda ah odayaashu waa dadaaleen ilaa khayr asi waa dadaaleen kitaabka magacii sida laga fahmayo ajnaxat lmakri halaaa waxaa qoray nin mucaasira oo dabcan mucaasir waxaan ka wadaa hadda ma noolo laakiin qarniyadii dambe ah oo labada sheekhba ka dambeeyaa qoray magaciisana haddaan sheegno waa cabdiraxmaan xasan xabanaka cabdiraxmaan xasan xabanaka waagaag waan filayaa in jawaabtaasi ay labada dhinacba qorteen oo ay garan doonaan hadda wixii ka dambeeya su-aashii kow iyo tobanaad ayaan gudageli doonaa waxaana ay hortaalaa majmuucada abubakar sidiiq sheega aas-aasihii dowladda al-umawiya oo ka mid ahayd dowladihii soo maray muslimiinta muddo hal daqiiqo ah ayaad haysataan iyo jawaab التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني مجموعة أبو بكر الصديق دنكودا يا كالصعدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نبي سلطان سيد علي سلطان سيد علي iyo majmuucada Abubakar Sidiiq dhankiina ay isku dayeen بسم الله hadii aan isku dayno Hajaaj bin Yusuf ku celi mar kale hadii aan isku dayo Hajaaj bin Yusuf jawaabtay bixiyaan bismillah su-aashii la weydiiyey majmuucada abubakar sidiiq oo ahayd sheeg aasaasihii dowladii umawiyiinta ama dowla umawiya oo ahayd dabcan dowladihii muslimiinta mid ka mid ah waxay ku jawaabeen waa xajaaj binu yuusuf athaqafi marka jawaabta ay bixiyeen ma ahan mid saxa
waayahay jawaabta ay bixiyeen maaha mid saxa waxay u dhaadhacday dhankaasi iyo majmuucada dumarka faa'iidaysigana wax waqti ah ma lahan sidaan sheegnay iyaguna jawaabtooda aan eegno aas-aasihii dowladdii umowiyiinta ayaan idinka doonayaa magaciisa بسم الله magacaada magacaada بسم الله المقع ونمدون عثمان عميرو معلن جيدو وترتمايو جروبك أم مجموعة هذا عم بن الخطاب أي.
سؤال جاوبتي مكان اسكت ديو إلهي يوافجيه وعمر ابن عبد العزيز وايا كعلي مركله عمر ابن عبد العزيز cumar ibnul cabdilcasiis iyaguna kolley haddii sax tahay in kaleba waxaan hordhinaynaa guddiga insha allah oo maxamed sheekh
su-aashii la weydiiyey marka hore mamacada abubakar sidiiq oo ay soo haree martay kadibna faa'iidaysahaan loogu eh, loo weydiiyey majmu- majmuucada cumar ibnu alkhadaab oo ahayd sheeg asaasiya dowladdii umowiyiinta jawaabta ay ka bixiyeen waxay dhaheen waa cumar ibnu cabdilcasiis ay dhaheen dabcan iyadana jawaab saxan ma ah
waan filayaa in jawaabtaasi ay sax ahayn oo astaantaasi baaba laga gartay waxay u dhaadhacaysaa dhanka guddiga maxamed sheekh in ah, odayaashu way dadaalayaan su-aalaha taariikhdana waxaad moodaa in juhdi iyo dadaal badan la bixinayo n ah, tartankuna waa kow ma joogo su-aalihii weli waa ay noo dhiman yihiin waxaan jecel lahay in tartanka laba qayb uu noo noqdo xalqa labaad ayaa jiri doonta biidni illahi alkariim oo su-aalo kale ay jiri doonaan n ah, jawaabta ay labada dhinac soo hareer martay oo ay garan waayeen tan saxan jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa insha allahu tacaala mucaawiyat bnu abi sufyaan كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني su-aasha laba iyo toban- laba iyo tobanaad ayaan u dhaadhici doonaa su-aasha waxay tahay sheeg khaliifkii ugu dambeeyey ee dowladda umawiyiinta umawiyiinta lagama bixin waan ku guda jirnaa sheeg khaliifkii ugu dambeeyey ee dowladda umawiyiinta كل المراتع ذات يوم تذبل إلا مراتع صحبة القرآن الله أكرمنا بهدي كتابه صرنا ضياء القلب والوجدان صرنا ضياء القلب والوجدان majmuucada abubakar waxay leeyihiin hanala siiyo haddii ay garanayna waxaa dareemayaa in xoogaa ay yara dhaarsan yihiin waxaa soo istaagay nabadoon cilmi xuseen waa dhowaa su-aashan waxay tahay jawaabteeda Horta, waxa- markay ku yidhaahdeen soo gudbiye maxaa dareen maya soo gudba waa waa- nin wax wax garanaa iska dhigaan laakiin beerteed aniga markaan isku dayo su-aashaas jawaabteeda cumar bin cabdicasiis waaye maxamed sheekh in jawaabta ay bixiyeen ma tahay tii la doonayay su-aashii labi tobnaad ee barnaamijka ahna su-aashii lixaad ee majmuucada cumar bin alkhadaab oo u dhaceysay sheek khaliifkii ugu dambeeyey ee dowladdii umowiyiinta dabcan su-aashii hore aasaasiyo ahaa tanna khaliifkii ugu dambeeyey sheegaa la yidhi waxayna ku jawaabeen eh, cumar bin cabdilcasiis jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid sax
waayahay waraabihiina waa uu daba yaalay hagaag dhanka kale ayay u dhaadhacaysaa ee majmuucada abuubakar sidiiq ka faa'iidaysiga dhankooda weeyaan waxaa soo istaagay in uh, mid ka mid ah odayaasha abuubakar sidiiq cabdiraxmaan sheekh xasan cabdiraxmaan sheekh xasan soo dhawow in uh, abwaanna waa tahay oday dhaqanna waa tahay majmuucada abuubakar sidiiqna waad ka socotaa maxaa is leedahay inay xoogaa idinka fircoonada maxaa u sababay waxaad nooga adkaa doona u malaymaa inay mersha ka jiraan insha allahu si fiican annaga sideeda waa magaca noola bixiyey waa magacii khaliifkii Koowaad ee khulafada abubakar Rashid.
sidiiq waxaan u malaynaa inaan ku guuleysano maanta insha allah hadaan ku guuleyso weynana insha allah isku daygaa wax weyn ah Eh, markaan isku dayo su-aashaas laakiin waa waa su-aasha in xoogaa la galo oo laga jawaabo dadka waxaa kala weyn odayaasha waraabaha waraabaha maxaa loo dhacaya bay kula tahay waraabaha dawiro dhib male waa wad- waa jiddan marajan waraabaha dawiro shid male waa istaqaanin waan naqaanaa haye jawaabta waxaan maaragtay anigu Eh, soo- su-aalihii haddaan isku dayo su-aashaas haddaan isku dayo eh, khaliifkii u dambeeyey waa marwan ibnu xakam بسم الله سؤاشي لبي تبنات وهيدنا سؤاشي اللي حاذي نصيب وياشان من معاد عمر بن الخطاب صون هرر مرتبك فايديسان اللي وقي من معاد أبو بكر الصديق جاوبت إيكا بحيان وحيدين ومروان ابن الحكم طبعا ويسود ويين وحير أي خلدين لكن جاوبت جواب سحما
waayahay waxaad dareemaysaa labada dhinacba inay aad u dadaalayaan waa la garan waayey su-aasha in laga jawaabo iyo in la garto iyo in aan la garan weynin waa wax iska caadi ah waa loo joogaa oo qof weliba in uh, markii s- la yidhahdo su-aal baa lagu weydiinaya magacaado saddexan sheeg haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inuu qaldo laakiin dhibka jira waxay tahay waraabahan maaragta maxamed sheekhow ma- waraabaha dadka warheeri qayladiisana odayaasha way yaqaaniin waa mahadsan yihin marka jawaabta oo saxan ayaan gudageli doonaa ee guddiga su-aashii labiyo tobanaad jawaabta oo saxanna waxa ay tahay
محمد هرت ورابها waxaa u malaynaa odayaasha iyagaa hor u sheegay jawaabta haddaa garoweyna waa waa mudannahay dhaheen marka su-aashan magaca aan rabnay oo saxda ah oo khaliifkii ugu dambeeyey waa marwaan ibnu muxamed waayahay aad bay u mahadsan yihiin waa ay soo dhoweeyeen laakiin weli waxbaa ka harsanaay baa la leeyahay su-aasha saddex iyo tobanaad ayaan aadi doonaa waxa ay hortaalaa majmuucada abubakar sidiiq dhinaca xisaabta ayaan jalleeci doonaa su-aasha saddex iyo tobanaad weeyaan majmuucada abubakar sidiiq dhagahiina fura idinka iyo hoggaankiinaba su-aashu waxa ay tahay wadarta jibaarka mid weliba ee laba tiro oo isku xiga ayaa ah saddex boqol iyo saddex iyo toban faraqa jibaarka mid weliba ee labadaasi tirana waa shan iyo labaatan haddaba sheeg labadaasi tiro mar kale ayaan ku celinayaa waa su-aasha saddex iyo tobanaad iyo majmuucada abubakar sidiiq su-aashu waxa ay tahay waa dhankii xisaabta wadarta jibaarka mid weliba ee laba tiro oo isku xigta ayaa ah saddex boqol iyo saddex iyo toban faraqa jibaarka mid weliba ee labadaasi tirana waa shan iyo labaatan haddaba sheeg labadaasi tiro الله أكرمنا بهدي كتابه صرنا ضياء القلب والوجدان صرنا ضياء القلب والوجدان waayahay waayahay waa la soo istaagay waa la soo istaagay abubakar sidiiq geesinimada markaan oo kale la rabaa mogtahay haye magacaada magayga waa suldaan sadexle n suldaane n isku day insha allah bismillah markaan isku dayo waa saddex boqol toban iyo saddex marka la isku darana laba laba laba jibaarkeedii oo ay noqonayso shan iyo labaatan marka eh, tiradaas waxaa keenaysa marka lasku dhufto konton lagu dhuftay labaatan iyo shan ku celi mar kale konton lagu dhuftay labaatan iyo shan waayahay aad baad waasantahay suldaane jawaabtaasi waxaan hordhigayaa maxamed sheekh horta su-aashu waa su-aal xisaab ah waana xisaabta noocii loo yaqaan isla egta waxaan u malaynaa isla egta way waa xisaab adag oo ardada xataa way ku wareeraan marka su-aashu waxay u- waxay ahayd waxaa la weydiiyey majmuucada abubakar sidiiq waxayna ahayd waxaa sheegtaa eh, wadarta jibaarka mid walbo ee laba tiro ee isku xiga ayaa ah saddex boqol toban iyo saddex haddii si kale aan u dhigo laba tiro oo isku xigto oo isku darkooda uu yahay oo jib- isku darka jibbaarkooda uu yahay saddex boqol toban iyo saddex kala jarka jibbaarkoodana uu yahay labaatan iyo shan labadaa tiraa la weydiiyey su-aasha waxayna ku jawaabeen konton iyo labaatan iyo shan laisku dhuftay mana aha jawaab saxa
waayahay waraabihiina waa daba yaalaa waa hagaag dhanka kale ka faa'iidaysiga majmuucada cumar waa ay soo istaageen durbadiiba magacaada asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله مقع وين عثمان عمر جرو بركات cusmaanow hadaaye in معلم جيد magaciido macallin geedo hadaaye waxaad oranaysay in magaca la sheegi maayo haddana waa lasoo orantay maxaa usooba حوقها وحن قبا كل سنة إن شاء الله جاوبتها السابعة هذا بوجه يراف
وياي معلم جيد جاوبتها مركز كده جاد إن شاء الله وحين غنيسا طبعا إسيدح طبعا يلبو كعلي مركلة طبعا إسيدح طبعا يلبو waayahay haddii ay saxtay haddii kale jawaabta ay bixiyeen oo su-aashaasi ka faa'iidaysi ay u hortaalay maxamed sheekh بسم الله سؤاشي لو يدي مجموعة أبو بكر كفايديسان لو يدي مجموعة عمر بن الخطاب طبعا وحا أم لنا عمر قاب حكسو استاقين كلسوني أه magaca durbadii walaalku wala soo bood آه. مركا وحين كو جوابين لبدا تيرو حدين وسدح طبن يلا بي طبن طبعا لبدا تيرو اسكو حيقو ويشيقين جوابت اي كبحيانا وحين قولي سوا جواب صح waayahay waayahay waayahay majmuucada cumar dareenkooda iyo farxaddoodaba waxa ay ka muuqanaysaa kaamirada warbaahinta alfurqaan oo maanta halkan xaadir ku ah waaya waan filayaa marka in odayaasha farxaddooda ay aad u hareysay ho- hoolka weyn ee kulankan uu ka socdo ama barnaamijka lagu daadihinayo iminka bay idii hortaala su-aasha waa tii saddex iyo tobanaad iyaday ka agdhowdahay wadar jibaarka mid weliba ee laba tiro oo isku xiga ayaa ah saddex boqol lixdan iyo shan faraqa jibaarka mid weliba ee labadaasi tirana waa toddoba iyo labaatan haddaba sheeg labadaasi tiro الله أكرمنا بهدي كتابه صرنا ضياء القلب والوجدان صرنا ضياء القلب والوجدان inta aan hadalka waday ayaaba oday u soo istaagay maxamed shiw cabdi xisaabta xoogaa waa kusoo degdegaysaan malaha macalimiin dhanka xisaabta idinku jira may
xeeladaad adeegsanaysaan waan jecelnaha inaad noo sheegtaan jawaabta insha allah jawaabta waa gelaynaa abubakar aan rabnaa inaan meel iska saarno waaye Ee, su-aasha dad sii guda- guda galo wax waaye oo afar iyo toban saddex iyo toban ku celi mar kale afar iyo toban saddex iyo toban waayahay waxay yidhaahdeen afar iyo toban iyo saddex iyo toban guddiga ayaan hor dhigayaa بسم الله محمد وهداي وحان دهي مجموعة وحان فهمي دونا إني نصيب تهي إيوه كان.
إني أقوانكو جوابين سؤال سو سعطة مركا جاوبت إبحيان وأفر توني سدح تما جواب صح waayaa weli barnaamijka ayaan ku guda jirnaa meesha xamaasadda ayaad ka dareemaysaa musawirada la qaadaya ayaana ka fahmi kartaa qaybaha dambe ayaan kusii siqaynaa su-aashan waxa ay hortaalaa oo laga doonayaa in ay ka jawaabaan majmuucada abubakar sidiiq sheeg hogaamiyihii muslimka ahaa ee furtay magaalada alqusdandiiniya ee hadda loogu yeero istanbul marka taariikhda ayaan u weecannay xisaabta aan ka yara nasanno xogaha xamaasad yarna waa ay dhalisay oo meesha waa laga dareemi karayey labada majmuuco su-aashu waxay tahay majmuucada abubakar sidiiq sheeg hogaamiyihii muslimka ahaa ee furtay magaalada alqusdandiiniya ee hadda loogu yeero istanbul الله أكرمنا بهدي كتابه صرنا ضياء القلب والوجدان صرنا ضياء القلب والوجدان waxaan sugnaa waa majmuucada abubakar sidiiq wakhtigu waa uu socdaa su-aasha haddii ay idin hareen maraysa iyo haddii kaleba dhankiina ayay taalaa sudaya insha allah nabadoon maanta o dhan la sugayaa soo istaagay oo majmuucada abubakar sidiiq ka socda asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله magacaada عبد الله أحمد عدير oo loo yaqaano أبو فرتي fardiid soo dhawow in majmuucada abubakar sidiiq ayaad ka mid tahay cilmi xuseen aad ayuu kuu fiirinayaa
أنا ما تبوت كوي قوة cilmi maanta buudku kula buudku kula dunta waxaa weeye wawjeeda haruraan lagu dari rabaayo Een, sanadkii hore een, sanad barnaamijkan mar aan qabanay oo nuucan oo kale ahaa aad baad isku bootayseen labadiina barbardhac ayuu ku soo dhammaaday laakiin cilmi maanta waa iga adag yahay su'aashana garan mayna wareeji waayahay ayaguba garan maya wareeji wareeji waraabaad rabtaa waraabaad rabtaa dee waraaba waanu ku dalciyaya in badane
doon kufridiid ayuu ahaa oo soo istaagay isu soo biimeeyey su-aashiina wuxuu yidhi waraabahan ka doortay dhankooda xataa ma garan doonaan uu yiri waxaa kalsoonida uu muujiyey darteed su-aashaasi in jawaabta uma baahna oo waraabihiin waa uu yeeray dhankoodana waxay yidhaahdeen ma garanayno waxa ay ka faa'iidaysa ahaan u hortaalaa majmuucada cumar ibnulkhadaab iyo jawaabtaas ka faa'iidaysi ahaan cilmi xuseen aa soo istaagay kufridiid markaa aragti maxaa u soo istaagtay waxaan usoo istaagay koob markuu waaye barafa bar halkaas iga dhahay anigana waxaan leeyahay maxamed bini baasha aldhaar maxamed bini baasha mubta cilmi xuseen geesinimo uu muujiyey kufridiidna hore ayuu usii sheegay warkiisa duusaxaya iyo haddii kaleba guddiga ayaana kala bixinaya insha allah بسم الله سؤاشي شن طبنات اللي ويدي مجموعة أبو بكر الصديق صانع هرير مرتي فإذا سأنا لو يدي مجموعة عمر بن الخطاب أنا دعي سيشاك هقاميه فرتي مجالة قسطنطينية هذا لو يقان اسطنبول آه، جاوبتي أكب حيان هيت محمد بن باشا ما أهن جواب صح
waayahay ma ahan jawaab saxan labada dhinacba waraabaha waa uu ku ciyey kufridiidna horey ayuu usii sheegay wuxuu yidhi in iyaga xataa ma garan doonaan cilmi xuseen laakiin waxa uu yidhi waan haynaa magac ayuuna sheegay jawaabta oo saxan ayaa la iska doonayaa innaga ayaana sheegi doona insha allah آه، بسم الله آه، مجموعة هذا عمر اسكت سؤاشه مرك جاوبت صح ذا محمد الفاتح الله أكرمنا بهدي كتابه صرنا ضياء القلب والوجدان صرنا ضياء القلب والوجدان su-aasha lix iyo tobanaad waxa ay hortaalaa majmuucada cumar ibnulkhadaab su-aasha waxa ay hortaalaa majmuucada cumar ibnulkhadaab sheeg imise sana ayuu socday halgankii daraawiishta ay la galeen gumaystihii ku soo duulay soomaaliya majmuucada cumar waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan imise sana ayuu socday halgankii daraawiishta ay la galeen gumaystihii ku soo duulay soomaaliya mar saddexaad majmuucada cumar ibnulkhadaab sheeg imise sana ayuu socday halgankii daraawiishta ay la galeen gumaystihii ku soo duulay soomaaliya الله أكرمنا بهدي كتابه صرنا ضياء القلب والوجدان صرنا ضياء القلب والوجدان muddo hal daqiiqa ayay haysteen laakiin ka hor ayay soo istaageen waa aynoo fududeeyeen haddii ay garan karaan asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu suldaana magacaada
deeq aadam cali landeeq soo dhawow in ah, majmuucada cumar ayaad ka socotaa markii labaad ayaa soo istaagtay tartanka siduu u socdo dhankiina ka warma maasha allah tartanku si wanaagsan buu u socdaa odayaashu waa odayaal isgaranaya oo saaxiibo ah marka tartankii xarakaad kalea ku dhex jiro oo kaftan iyo Si fiican.
maaragtay isfoorjayn iyo howlo badan baa jira marka annaga majmuucadeenu aad waxaan u tixgelinaynaa umuradayadii oo dhan baa xagga ku jirta Si fiican.
amiirkeennii amiir ibraahim baa xagga ku jira Waa gartay.
marka markas waxaan isku dayaynaa inaan aad iyo aad aan wax ugu dhaqaalayno Waa gartay.
oo u hareemino amiirkaad ixtiraamaysid waa ixtiraamaynaa ha aad Waayo.
ixtiraam waa nugu leeyahay waa ixtiraamayna Een, marka een, midda xoogaa waxaan rabay inaan ka jawaabo waraabaha cii haya maxaad ka leedahay Ee, majmuucada abubakar sadiiq waxay yidhaahdeen waraabuhu duurkan xoole ku raaci jirno waa naqaana si ay marka u cabsadaan waxaan dhihi lahayn libaaxa loogu bedelo
horaa libaaxa dooran libaax baan dooran lahaa in libaax naloo saaro oo hawsha libaax laga dhigo Een, haddaan midda jawaabta usoo laabto jawaabta halgankii uu hogaaminahayey sayid maxamed cabdulle xasan een, ee daraawiish waxaan jawaabteed waxa weeyaan laba iyo labaatan sano ayuu socday ayuu socday haddaad maasan tahay in ah, suldaan deeq ayuu kaasi ahaa oo majmuucada cumar ka socday haddii ay sax tahay haddii kale guddiga بسم الله سؤاشي لو يدي مجموعة عمر بن الخطاب أهيدنا شاك إمسا أيو سعود دقال كي أما هلقن كي دراويش إلا قشي قميستيه إنجليز كي كريستان كاها وعيكو جوابين وحو السعودية لبي لا تنسنو جوابت إكب حيان والجواب صح أنا هين
waa hagaag waraabihiina waa ciyey ama waa uu khayliyey maa la oran jiray labada dhinac waa la oran waa la yidhaahdaa majmuucada kale ayay su-aasha u dhacaysaa ka faa'iidaysi abubakar sidiiq dhankooda ayay hortaalaa ka faa'iidaysigana sidaan sheegnay wakti ma lahan isku daya yaa soo socda aan u yara dhowaado magacaada بسم الله إبراهيم محمد نور waas ibraahim maxamed nuur gudoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose een, ah, majmuucada een, abubakar sidiiq ka socda dhinaca kale majmuucada cumar waxay leeyihiin xoogaa guddoomiyahiina u tureena Si fiican.
maxaad galada waa sax oo laakiin markay gafaan bay dhahaan
marka kale- marka kale ma hadlaan marka kale ma dhahayaan
waayahay So, i- iyaga su-aashaas la weydiin doona insha allah marka jawaabta dhankiina jawaabta dhankeena waa shan iyo labaatan shan iyo labaatan Ah.
waayahay waad mahadsan tahay ugaas ibraahim shan iyo labaatan ayuu yidhi haddii ay sax tahay haddii kale waxaan siinayaa maxamed sheekh xasan iyo guddiga maxamed su-aashii la weydiiyey majmuucad cumar soona hareermartay kafaaidaysaan uga tagta majmuucada abubakar Eh, iyagana jawaabtii ay ka bixiyeen oo ahayd shan iyo labaatan sano inuu socday halgankii sayidka uu la galay gumaysiga ingiriiska jawaab saxa ma aha
waa hagaag jawaab saxan maaha baa la yidhi labada dhinacba waraabaha waa uu ku ciyey labada dhinacba qaar ba waxay soo jeediyeen inuu libaax lagu bedelo jawaabta oo saxan innaga ayaa sheegi doono wakhtiga ayaa aada noo sii kulaalaya gabagabaan ku dhownahay xalqada koowaad tan labaad iyana xamaasadeeday lahaan doontaa insha allah labada dhinac hadduu ilaahay yidhaahdo waana ku sheegi doonaa natiijada biidni illaahi alkariim maxamed shiikh iyo jawaabtoo saxan
Eh, jawaabta saxda ah halganka sayidka wuxuu socday muddo labaatan sano ah Eh, labada majmuucaba dabcan waa soo dhaweyn siiba majmuucadii laba iyo labaatan tiri Eh, midda libaax haddaan wax yar aragti ku darsado Eh, horta ogaaska aragtidiisa waa tixgelinaynaa oo libaax wax laga naxwaaya laakiin hadda jawaabta khaldan laba sifaan ka rabnaa jawaabta khaldan horta waa jawaab la khalday eed waay labo in lagu shactiraystan waa la rabaa labada dhurwaaga xiga isleeyahay xayawaan kaloo dhurwaaga ka sii mudan in la raadiyo moogii libaaxa badanaa dhanka sharaftaa lagu sheegay amaanta shactirana male codkiisa naxdin uu leeyahay marka caruur iyo haween waan dhegeysanaya aragtidaasa ka dhiiban lahaa waayahay waaba laga jawaabay insha allah idaacadda alfurqaana baad nagala socotaan barnaamijka tartanka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose oo laba majmuuca loo kala saarayna waa aan ku guda jirnaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaana taabagelinaysa majmuucada abubakar sidiiq ayaa hortaalaa su-aasha sheeg magaca dagaalkii lagu dilay genaraal cofil ee ay daraawiish la gashay ingiriiska weli waxaan ku guda jirnaa taariikhda daraawiishta sheeg magaca dagaalkii lagu dilay genaraal cofil ee ay daraawiish la gashay ingiriiska waxaa soo kacay rugcadda shabeellaha hoose rugcadda ma taal cilmiga kugu dhegan cilmiga igu dhegan maanta wuxuu leeyahy taariikh ahayaa adiga no igama taariikh badna
waayahay ay jawaabta dhankiina jawaabta waxa weeye eh, ruugga ayaa la odhan jiray dagaalka magaciisa ruugga ruugga ayaa la odhan jiray waayahay waad mahadsantahay nabadoon kufri diid waa kugu soo laabanayaa cilmi xuseen waa uu iska dhiciyey igama taariikh badnuu yidhi ee maanta xoogaa say waxbay yihiin waayo waa mahadsan tahay kufri diid iyo jawaabtuu bixiyey haddii ay sax tahay haddii kale guddiga bismillah maadaama waqtigan hayo su-aashii toddobiyo tobnaad oo kusoo aaday majmuucada abubakar su-aashu waxay ahayd dagaalkii lagu dilay genaraal cofil oo gabaygii uu sayid ka tiri caanka ahaa marka dagaalka magaciisa laga rabay jawaabtay ka bixiyeenna waa jawaab sax ah waa dagaalkii rooga waa hagaag waa jawaab sax ah markii ugu horeysa takbiirta ay ku dhawaaqeen majmuucada abubakar sidiiq aad iyo aad waa way mudan yihiin waaya aad bay u mahadsan yihiin abubakar sidiiq waa ay garteen jawaabta su-aashaasi majmuucada cumar ayay hortaalaa su-aasha sideed iyo tobanaad sheeg hogaamiyihii mujaahidka ahaa iyo halgamaayii koonfurta soomaaliya kula dagaalamay gumaystaha talyaaniga sheeg magaca hogaamiyihii mujaahidka ahaa iyo halgamaagii koonfurta soomaaliya kula dagaalamay gumaystaha talyaaniga majmuucada cumar ibnulkhadaab iyo jawaabtooda waxaana u soo istaagay asalaamu calaykum السلام ورحمة الله magaca محمد شو amshigo soo dhawow jawaabta sideed iyo tobanaad ee dhankiina إن شاء الله تعالى هدان اسكو دينو وتاريخ أنا نقول رئيسي لكن ما شيء إن شاء الله اسكو دي إن شاء الله.
تاريخ ده واحد بوشيكتاي و Ma- dhammaantiin odayaasha waa taariikhda idinka horeysa waaya شي حسن برسنة شي حسن برسنة waad hubtaan ها ها ها شي حسن kalsooniyaad gugalaysa kalsooniyaad ku galaya waayahay haddii ay sax tahay haddii kale jawaabta guddiga ayaan hor dhigayaa maxamed sheekh ayaana ka socda maxamed bismillah jawaabtii la weydiiyey majmuucada cumar ibn su-aashii la weydiiyey majmuucada cumar ibn alkhadaab oo ahayd sheeg hogaamiyihii iyo halgamaagii mujaahidka ahaa ee talyaaniga kula diray koonfurta soomaaliya jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah oo waa sheekh xasan barsane waa hagaag nabadoon cilmi xuseen waa uu istaagay barnaamijka gabagaba ayaan ku dhownahay weli faanoola fara kama qodna xalqada koobaad waxay koox ka mid ah labada majmuuco ay isku tirinaysaa inay dhankeeda jawaabaha u badan yihiin waan arki doonnaa insha allah su-aashii siddeed iyo tobanaad ee ugu dambaysa dhankaas iyo majmuucada abubakar sidiiq waxa ay tahay sheeg camaliyadii ugu horeysay oo istishaadi ah ee ka dhacda soomaaliya halka ay ka dhacday iyo mujaahidka fuliyey majmuucada abubakar sidiiq aan mar kale idinku celiyo su-aasha sagaal iyo tobanaad ee dhankiina ugu dambaysa xalqadan amaba sheega camaliyadii ugu horeysay oo istishaadi ah kana dhacda soomaaliya halka ay ka dhacday iyo mujaahidka fuliyey waxaa la iska doonayaa inaad sheegtaan camaliyadii ugu horeysay ee istishaadiga ahayd ee ka dhacday soomaaliya halka ay ka dhacday iyo mujaahidka fuliyey magaciisa tal daqiiqa bay haystaan منه استقينا بذرة الإحسان ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان waqtigu weli waa uu hor yaalaa gabagabadaan ku dhownahay dhegaystayaal hal su'aal baa noo hartay oo xalqadan kusoo gabagabayn doonaa jawaabaha cidda guulaysatay labadada majmuuco waa isku dambaynaa munaasabadda ciidul adxa ayaanu ku guda jirnaa waxaa soo istaagay nabadoon kufidiin oo xiliyada dambe si aad ah waa lagu celin la'yahay gabagabada markay maraysay dhanka taariikhda mala isku Hadee waxaa la yidhi eh, eh, dagaal waa gelin dambe sidii soomaaliya ugu horeysay oo la galo baydhabaa lagu galay cabdullaahi yusufbaana lagu galay yaa galay mujaahidka magaciisa mujaahidka magaciisa waa gafsanahay laakiin halkaasay ka dhacday baydhaba waa xasuustaa waaya waa maasanta baydhaba soo geliyey haddii sax tahay haddii kale waxaan siinayaa guddiga kadibna waxa ay ka yidhaahdaan majmuucada kale ayay u dhaadhici doontaa dhagaysta jawaabta haddii ay sax tahay haddii kale maxamed sheekh بسم الله آه، سؤاشي لو يدي مجموعة أبو بكر الصديق وهاي الشيخ عمليدي الشادي وجهري سيكدا على الصومالية يو أهليجي فليي آه، waxay dhaheen waxay ka dhacday magaalada baydhabo su-aasha intaasi ka jawaabeen inta kalena way ka tageen intaan waa in sax ah marka su-aasha haaf ay heleen haaf kale haddii ka faa'iidaysanaa majmuucada kale
waayahay majmuucada kale ayay u dhaadhacaysaa iyo haddii ay ka jawaabaan su-aashaasi hortaala dhankooda oo la iska doonayo in la sheego haye soo dhawaaw magacaada bismillah waxaa la yidhaha magacayga suldaan nuuro waxaa jisaa suldaan nuurow hadda kugu horeysa istaaga umalayna hadda igu horeysa dhanka oo laakiin dhanka waxaan isu dibdhigayey Haye.
markii iigu dambeysay way su-aasha kala baxa macnaha kala baxa kitaabkaa qaba Waa gar- miiskan ka sharxayna baxash ayaga arday ahaanoo kulli waa soo wada kaceen Waa gar- laakiin annaga weli qofaa noo dambeeya macnaha rugcadayaasha oo wax kala hagayaad ahayd sidaas waa fahmi karta adiga laakiin xalqa labaadaa dhiman ogow xalqa labaad maana mid saddexaad keenso waayahay jawaabta jawaabtu waxay tahay cabdisalaan xirsi ninka waxaa la yidhahdaa mujaahidka ahaa ee haliyaga ahaa ee fuuliyey camaliyadda cabdisalaan xirsi baydhabayna ka dhacday maxaa ku darsanaysa maalintaas waa joogay ani lafteydaa meesha joogay isbitaalka ay ka dhacaysaan taagnaa maalintaa maalintaa lafteeda ha cabdulahi yusuf muxuu sameeyey Oday waa Cabdilaahi waa dagaalamay.
cararay waa la qaaday Waa gar- dhabarkaa la saartay aad baad mahadsan tahay haddii ay sax tahay haddii kale een, ah, weli in ah, natiijada dhankiina lama oran karo waa sax ilaa guddiga uu ka jawaabo
آه، su-aashii ugu dambeysay majmuucada abubakar la weydiiyey ay haaf ka sheegeen haaf kalena majmuucad cumar loo gudbiyey waxay sheegeen halyigii camaliyadda fuliyey inuu ahaa cabdisalaam xirsi waa jawaab saxa
waa hagaag waa ay ka faa'iidaysteen waa ay ka faa'iidaysteen waa ay ka faa'iidaysteen waxa ay soo hareer martay abubakar sidiiq su-aashaasi waxa ay soo hareer martay abubakar sidiiq waxay ahayd in la sheego camaliyadii ugu horeysay oo istishaadiyad ah oo ka dhacda soomaaliya halka ay ka dhacday iyo mujaahidkii fuliyey abubakar sidiiq waa ay sheegeen halka ay ka dhacday oo baydhabo ah laakiin waxaa ka maqnaa mujaahidkii fuliyey waxaa ka faa'iidaystay oo dhankooda dhibic ku helay majmuucada cumar ibnu lkhadaab iyaga ayaa ugu dambeeya su-aasha labaatanaad oo dhankooda ah haddii ay ka faa'iidaysanayaan iyo haddii ay bixinayaan intaba sheeg magacyada laba nin oo odayaal ahaa oo fuliyey weeraro nafhurnimo ah odayaasha la soo galay odayaasha dhankiina waa markaan waa su-aashii labaatanaad sheeg amaba sheega magacyada laba nin oo odayaal ahaa oo fuliyey weeraro nafhurnimo ah oo soomaaliya ka dhacay hal daqiiqa baad haysataan الله أكرمنا بهدي كتابه صرنا ضياء القلب والوجدان صرنا ضياء القلب والوجدان suldaan deeqaa la soo diray sida ii muuqata oo soo istaagay hay suldaan asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa su-aashii ugu dambeysay dhankiina barnaamijkan xalqadiisa koowaad ugu dambeysay maasha allah si wanaagsan oo horta qurxoon bay ku dhammaatay ee da- ee maarata xalqadan koowaad oo tartankeedu qurxoon yahay si wacan marka waanu ku faraxsanaha su u socdo xalqadan koowaad xalqadan koowaad tan kale farxadiin lama gaari maya insha allah taas waageeda Waayahay.
waka jawaabta jawaabta ee, labada oday haddaan isku dayo Een, mid waxaa weeyaan sheekh saalax badbaado odaga labaadna ee, waa odaygii bulobardiya xagga galay waxaa weeyaan cabdiweli galti waxay u dhaadhici doontaa guddiga iyaga ayaa ka jawaabi doona magaca labadaasi oday hay maxamed sheekh bismillaah su-aashii ugu dambeysay ahaydna ee, nasiib u yeesheen majmuucada cumar ibnulkhadaab ahaydna sheeg magacyada laba nin oo odayaal ah oo camaliyaad nafoornimo sameeyey waxay dhaheen waa saalax badbaado iyo cabdiweli galti cabdiweli galti dadka waxay u yaqaanaan dabcan xabiib waa jawaab sax ah waa ay takbiirsadeen majmuucada cumar xalqada koowaad gabagabadeed aan ku dhownahay intaanan soo gebagabaynin mid labaad ayaa harsanaan doonta oo natiijada iyo abaalmarintaba lagu sheegi doono laakiin laba ka mid ah ayaan soo istaajinayaa waa ay u madax bannaan yihiin markii hore markaan waa ay u madax bannaan yihiin laba qof ayay soo diranayaan labada majmuuco dareenkooda barnaamijka siduu u socday iyo siduu u dhammaaday iyo waxyaabaha ay ka rajeynayaan xalqada dambe inkastoo aan jeclaan lahaa labada qof ee isku bootay inay soo baxaan amiirka iyo afhayeenku labada majmuucaba waxa ay soo kala direen laba oday dhaqan oo shabeellaha hoose caan ka ah welibana wax badanna lagu yaqaano barnaamij nuucan oo kale ahna isku booteeyey mar labaadna isku soo laabtay waxaan ku hormarayaa nabadoon cilmi xuseen cilmigow soo dhawow een majmuucadaada aday ku soo dirtay maxay ku doorteen marka hore in lagu soo diro bismillahi raxmaan raxiim waa dhowahay majmuucadii waxay ii doorteen inay mataqaanaa anigu aan u soo qaado koobihii ay heleen ayay horta ii doorteen hase yeeshee meesha nin walba waxbuu u yimid dan buu u yimid anigu hadda waxaan soo istaagay koobi inaan qaado ninkan muxuu soo istaagay weydiibal waayahay kufridiin su-aasha adaa lagu weydiinaya muxuu isu istaagay baa lagu leeyahay waxaan u soo istaagay inaan iska kaa celiyo
waayahay qaafka isaga dhicinaysaa malaha isaga wuxuu isku arkayaa in cilmi xuseen inuu marka dhibc ahaan loo eego inuu kaa dhibco badan yahay talada kuma darsan qaybta xigta maxaad ka leedahay marka inuu guusha isa siiyo waxaa la yidhi nim aadan qoorta ka goyn waad ka adkaata leesma dhaho waaga marka waxaad leedahay weli isagoo ku dhammaystirin ayuu leeyahay waa adkaada waa ku dhinac taagana marka Ay- labinta aad leedahay waa qaatay meel igama jidho aniga waayahay waxaa lagu leeyahay meel igama jirtid oo labaatan su-aaloo kale ayaa noo dambaysa oo labadinan dhex taala cilmiyo laakiin waa saxsaya marka si loo fiiriyo soo maha aniga mi maqle labaatan su-aal nin aad mar soo lagaday ood mar labaad ku celisay marka saddexaad waxba kuguma aha waad waxaad aaminsan tahay inaad meel dhigeysid bootad weli way sii socotaa booto maaha run
yaa ku celi maxaa tiri iska hubidha inaad laba jeer tiri haddaana laba jeer ligdin dhibcaa tiri haddaa laba jeer saasaa lagu dhahay waxaad leedahay hal mar oo hal mar oo barbardhaca waayahay labadina oo maad maasantiin labadiinaba aad bay u maasan yihiin cilmi xuseen iyo nabadoon cabdulaahi kufri diid bay ahaayeen labada guddi ayaa soo kala dirsaday weli labada dhinac waxay muujinayaan kalsooni qolana waxay leedahay qaybta xigta ayaan wacdara dhigi doonaa qolana waxay leedahay qaybtanba waa ku guuleysanay tan kalena waynu xaaqi doonaa waan arki doonaa insha allah laakiin maxamed sheekh ayaan siinayaa gabagabada maxamedow hal daqiiqo barnaamijka siduu u socday iyo su-aalaha natiijada kama hordhaceeno oo waa wax lawada sugayo iyo abaalmarinta qeybaha dambe ee barnaamijka xalqadiisa labaad ayaan sii doonaa laakiin labada dhinac ka waran dadaalka iyo juhdiga iyo dhiiranaanta iyo firfircoonida ay muujiyeen bismillaah horta ciyaar waa gelin dambe oo hadda qeybaa dhiman marka guusha ciddii ay raacdeen waxaa arki doonaa qeybta markii ay dhammaato Eh, laakiin markii laga hadlo nashaadka odayaasha horta tartanka tartan aad u xiiso badan uu ahaa oo aad u nashaad badan oo aad dareemeyso aad moodo inaad la joogto labaatan jiro nashaadkii markii laga fiiriyo marka qaar baa waa- kuraasta la kacay haa waan wax loo baahan yahay dabcan hadduu tartanka sidaa noqonin tartan maba ahaba wuu damayaa marka waa tartan aad u xiiso badan oo wuxuu ahaa oo aada moodo odayaasha inay ciiddii iyo dabcan guulihii dhowaanahan dhacay ciiddii iyo farxado badan inay isugu darsameen oo nashaad nashaad ugu darsamay marka horta tartanka intaasaan ka leeyahay marka insha allah natiijadan waa isla sugi doonaa waayahay xalqada labaad ayaa noo harsan su-aalaha iyo darajooyinka ku baxay waa ay qoran yihiin qolo welibana halkeeda ayaa looga sii ambaqaadi doonaa ciyaaruna waa gelin dambe baa la yiri labada dhinac rajo bay leeyihiin guushana waa ay dambayn doontaa laakiin xalqada koobaad halkaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii tartanka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose oo laba majmuuco kale ahaa majmuucada abubakar sidiiq iyo majmuucada cumar ibnulkhadaab qaybta labaad intaynu ku kulmi doonno taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid wanaagsan ayaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الإحسان منه استقينا بذرة الإحسان وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الإحسان منه استقينا بذرة الإحسان